rahmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylahamiin faylaha ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada sinka dheegi doontan haddii ilaahayara intuuna ka guda jarnaa iyo welibaa ku mide madawiinaga koonfur galbeed oo uu soo haragga usugagooye daabshiil oo ayaa horun u suba goboladaas ee beledka ah tambay-dhaba xildhibaan ku tirsan koonfur galbeed oo uu soo haqyaya intalan shal dirnay baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyigii hore ee amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo usuuna ku hadlay arrimo hilkaliku ku wareejiyaye sayid cali ibraahim weliba gudoomiyaha degmada qornyoole ee gobolka shabeellada hoose usuuna weliba ku hadlaya xaalada degmada sayti dowladda oya sheegtay sababtay iyo anfasaaday duulyaalkii ama diyaaradooyinkii galaayo beledka kismaayo waana ku bahaaye maamulka degmada buulaburda usuuna ku hadlay howlgal dadaala ka goboday oyo suubiyan ciidamada dowladda ee soomaaliya dowladda oya sheegtay intaya duqaanka ka dilay saraakiil ku tirsan ay dagaalyahanada al-shabaaba maxkamadda iyo go-aan ku deertii inka dambeyntii kiiskii wariye oldoona khasaarana weliba usu ku dhaladaya qaraha lala fiirsada ciidamo ku tirsan hang amisoma soomaaliya ayaa ku qayb galay sharaa ganacsiga iyo weliba turkiga ee afrika kenya ayaa sheegdayaan in dhalashaha galay sargaal ku tirsan ay dagaalyahanada al-shabaab ohreytana dowladda ayaa gacantaan ka jaray akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona hamiignimadan welibaa kumida haddii ilahayara hutiyiinta iyo sheegeen in saddex qofa oo ciidamada sacuudiga iyo nolola ka gobodan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
akhyaaraya hamiignamaya bahaaito ahada isniinaya hawhoyda hayta taariikhdaniya daata labaatan iyo sagaalka bili sagaalaad ee setembar sanadka labada kun iyo toban sagaalka hanase waliba ayo haajana qodobadii warkana hamiignamatana ka dhawaada sogi iyo faahfaahsana kabilaawna dhugunsidyaala madawiinaga koonfur galbeed oo suharagga sugagooya daabshiil oo yee harun usub yaa goboladaasi beledka tambaydhaba waraagan maxmed nuur maxamed cabdullah ayaa nin faahfaahaya haragyar ka dhismadoon usub ee dahabshiila ka dhisatay baydhabo iyo weliba hadaga kugooya madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigarana welibana kormeerka suubiya ayaa qaar ku mid ah xafiisyada dahabshiila guruuba iyadana madawiinaga warbixin ku dhugunsaday howlwadeenada shirkada dahabshiila hadagooyow ka dhisma usubka dib weliba munaasabada lakadaab furay ee hoteelka runjinaada welibana munaasabada aqaybgalay madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya wasiir hildhibaano ganacsi odayaal aqoon-yahanaa iyo mas-uuliyiin kale fara badanba ibraahim cali abdi waa gudoomiyaha dahabshiil guruub ee koonfur galbeed soomaaliya welibaan isku warbiyey shirkadda dahabshiila sidii aan ka shaqeeyahay baydhooba
ilaa yomna haada wali ku shaqeeyahaysaba guudaha soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed adina weli faano koreeba anoo ah wakiilkii dahabshiil guruub dowladaas inin soomte maalgelinta gabdhada bartamaha koonfurta iyo koonfur galbeed qobatay ilaa sideetan xarumood iyo koonfur galbeed xarun ay soomteen wali rajeeyanayba sanad ku goodaan yahay lama ku ilaabaasan iniyo macnaha intaasan limida murkadaan haddii ilaahay oodina ugu labaatan daabshiil wali kalena xagoodiba adeeg daabshiil bank international d d i dabcan maragaysan boorarkan maalgelin iyo suufiyaasa dabcan ganacsado majaasta mustadalmadhismo ilaa konfusa garagaaba inuusa leeyin guddoomiyaha guud ee berigii oo koonfurta soomaaliya ee dahabshiil guruba iyo khudbadka jeediya iyo munaasabadda weliba uuse ka sheekay horumarka iyo ka tallaabsatay dahabshiil iyo walyaaba iyo haddii tiigsada ay taantay iyo qobata guud ahaan dalka
madaxuuban madaxweyne sidii aan xalay ka wada hadalnay halka waxaan ku furaynaa ma aha keliya guri quro badan inkasta oo dadku markay dhulkooda aaminaan ee qurxiyaan waa la isku daydaa maalgelintuna waa hore u dhaadaa laakiin waxaanu guriga ah hoos yaalla adeeg ummadda gobolka dan u ah ummadda gobolka danoa waxaa shirkaddu shaqaaleysiisaa oo inka u shaqeeya dhowr boqol oo qof oo oo reer koonfur galbeeda oo gobolka hawlga shaqaaluhu waxay ku bilowdeen ibraahim ibraahim cali cabdibaa ayaa ayaa lagu bilaabay maantana dhowr boqol bay maraysa runtii waa horumar dhowrkaa boqolna dhowr boqol oo qof oo kale dhowr kun oo qof oo kale ayay noloshooda ka qayb qaataan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xafladda xafladdan inoo xigta annagoo kuman aan shaqaalaynay in aynu isugu dhimaano runtii sidaa ma doonayo inaa wakti dheergeliyo laakiin laba shay baa ummad dhaqaalaheedu uu ku horkacaama economics gegiisu hal shay buu ku taagan yahay waxa weeye waxa yaraad haysato sidee baa si wanaagsan uga faa'idaysata gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay welibana ka sheekay walyaabo dahabshiil ka qabatay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya marka laga soo tago adeeg shirkada dahabshiil waxawaaye ay bulshada soomaaliyeed u hayso marka laga soo tago ay ku muujiyeen hadalladooda ay ka muuqatay ay ka muuqatay in shirkadu ay tahay shirkad soomaaliyeed ee soomaali ay leedahay tahayna shirkad u adeegayso shacabka soomaaliyeed meelwalba ay joogaan marka laga soo tago runtii waxaa aada ii soo jiitay hadalladii ee mas-uuliyiintii waraysa halkan ay ka sheegeen ee kaga hadlaayeen bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan dhanka soo dhaweyntoodii wada shaqayntoodii iyo macaamilkii wanaagsanaa ayagii shirkada dhex marin in sida uu sheegay sheekh ibraahim oo ah madaxa shirkada daabshiin ee magaalada koonfur galbeed uu kaga hadlaayay ganacsatadii maalgelintu shirkada ay ku samaysay inay yihiin dadka ugu badan ugana fiican wax waa ammaan iyo wixii qaadin gasxidkii ay qaateen dib u soo celiso marka taasna ay muujinayso dadka reer koonfur galbeed waxa waa inay yihiin dad sida sifada lagu sheego ammaanadana ku fiican soo dhaweynta farkigelinta iyo walaasimadana ku fiican madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdigaran iyo anka dambeyntii ka hadalaya adeegyada shal duwan ee bulshada aan haayaan gaabshiil runtii waxay anfacday soomaaliyo si kasta noocyada ay u shaqaysoo dhanbay soomaali u anfaca markii uu burburay qarankii waxyaalihii dowladnimada laga helayda yay qabatay bangigii la dhihi jiray bangiga ganacsigii qaybka soomaaliyeeday noqotay ganacsi iyo qaybka soomaaliya maanta ay leedahay waa dahabshiil bangigii horumarinta la dhihi jiray shaqadiisii way qabatay waa bangigii horumarinta oo mashaariicda ugu badan ee soomaaliya ugu horumarinaya dadka bixinaya codkaasi weliba aan dembiyey warbixintii waryaagana maxmed nuur maxamed cabdulaahi qodobkeyga weliba hoose hildhibaan ku tirsan koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba hoosaqiya jaintilan shaldarna baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya waryaagana cabdinaasir axmed mayow iyo nin faahfaahiye xildhibaan madkiriin mad iftiin oo ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo un warami idaacadda warsan ya xaqiijiyey inilan shaldirna xildhibaanada koonfur galbeed oo tan iyo shalay lisla dhamaray in madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya usi shaldiri baarlamaanka xildhibaankayaa sheegay in madawiinaha maamulka usi kulun qadala qaadadi baarlamaanka waana kula hadalay inan jarna muddo kordhingnan suubiyow baarlamaanka taas oo kumid tahay tii ballanqaadyadii usi suubi madawiine lafta gareen xildhibaanada dowlad goboleedka markii usi ku guulaysadii doorashadii koonfur galbeed tumi sagaalkii bilii disembar ee sanadkii laha dhaafi weliga hortaan miyadan maanta bisoan miluka jarto mayda kee qodobka soddon iyo sidee qodobkan soddon iyo koowada dhakee fardiis koowad labaad in baarlamaanka linshal diro korna adduunka ilaaqooda kama kada qabaan dama dawla dib iyo iyo nidaam iyo dastuur iyo qodob ilakajeean lakada qabee qodobkaas ayaa dhakee in baarlamaanka hadda linshal dirna lee baarlamaan su baarlamaan education iyo kordhin iyo walaaso leera horta ba jiraan baarlamaanka walaa waxeewa ka eri saacada bisooda dadka intaana macnaha mayba usu baarlamaanta dadka ee maayo mayba aan daman aan sheegi qodobkii oo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ogolaadowna waaba dimadkii sheegayaan qodobka baa dastuurka kubaya kiyaala tamuranka jaranamba ee qofkana bani aadanka hortona laismaamulaa nidaam iyo shar iyo qodobiin la ismaamuleeya qodobkaas lakin sheegaya ya ya ya ya ya ya ya waafaqaya ya sheegay in baarlamaanku sadalishan diraan madaxweynaha baarlamaanka walshal darin ma erna baarlamaanka walla qalqay alxamdulilah rabbaasi madaxweynaha cishor fadheedeen majlis weydiiyey madaxweynaha sheegay inuu fikirtaysiga raw iyo waxgarna oo baarlamaanka lahaa walaw doornato taarikhtaas hadii lagu hadalka xildhibaanka iyo weliba miilo ku saaray hadaladii laisla dhammaraayi ee haay ini la shaldiri baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya meybana saasoo kale uuse sheegaya in xildhibaanada koonfur galbeed un hirsan yihiin hal fadhi oo ku hirsan mudaxiloodshow oo ka eka ilaa dhammaadka bila disembar ee sanadka inti la ka helow baarlamaan lahadooradii oo bedelow kan hadda jara idan mahadsanta cabdinaasir axmed mayow gudoomiyigii hore ee amniga iyo weliba siyaasada degmada baydhabo uusuu ku hadlay arrimo hil wareejinta marlamaad waliban iin faahfaahay maxamed nuur maxamed cabdulaahi iyada waqti dhow wasaaradda arrimo guda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay magacawtay guddoomiye cusub waana hilshay gudoomina manhaayidoona degmada tambaydho waana haadadoona gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada tambaydhowa iyo weliba uun la hariimay gudoomiye ku-xigeenkii hore amniga iyo siyaasadda degmada tambaydhowa weliban uusan in sheegaya intii weli hilkalan wareejina balse la fadhaya intii waqti dhow hilka la wareeji doona waana waqti dhow gudoomiyii cusub hilkaasayna magaca hilshay xukumada doona weliba uusan sheegaya intii wasaaradda arrimo guda iyo hamagacautay gudoomiye cusub oo degmada tambaydhowa gudoomiyenimo hilshayka qobdow waanuuse iswiin faraxsinya gudoomiyagan cusub lah magacaawi adan arab weliba hay gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadii hore ee magaa degmada tambaydhowa welibana ku waramay arrimo dhowree ka saabsan xil wareejinta iyo xil iska gaadowka waa ku gudoomiye carab
wasiirka gudaha maalamo maalamo wiyate isla maalamo boor waliska saari waliskaas oo kula jiray si in maamulka hor la bedelo maamulkaasina maamul cusub isu bedelo runtii waliska yahay si markii habartii dadweyne dowladnimada walo ahaa wala nafta dhiibo nafta dhiibo runtii iyadan ka ganacsanna waan cadwaayana runtii waliilana ahaa maamulka cusub oo wasaaradda arrimaha gudaha magawtina insha allahu wali rajeene guul iyo reenreen oo meele cunto wanaagsan inay kusii gaadaan insha allahu meel tahadiyo oo oo cunto kusii hawmiyojiyeen yaa runtii kambaliyeen tan kale hadana waryaran kan nagal weli kalwareejinta welina samayna insha allahu kuguli jarna haddii laasi sharaf leh
gudoomiyigii hore weliba uuse ku waramay in maalinta xil wareejinta lah bandhigi doono walyaabogii horey maamulkan qobdiyo walaa use maamulkan qobdi doona waana eed iyo eedan ku faraxsanya intii use xilkaasay satoosan ku wareejiye mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya arrintii waliba ahaa waliba ii doonta haddii laheera xil wareejin oo guud ahaan waxqabadkii maamulkan hore oo maamulkan cusub bedeli doono ilaa bandhiga kahorna hadii waryarana kutaabada wuxuu ahaa bani aadamka dan bani aadam marweyda madamaado jahido wali waxaan walay dhamanaaday laakiin walilana inu meel wax ku gaarnay meel warshaan iyo rajeena waliba madiana kutaabada dhinaca dibadhista degmada wali waxaa waxyaabo badan yana kutaabadi haddii dhinaca amniga aloolyadana wakufiiriya xaaladda amni dhowrkii sana afartii sana marka hilkan ahay ninka sini walaajijabtaayt waliba una roogni waliba amniga meeli meeligeedruntii farqigan dheeya hay-adaha amniga oo ninkala shaqeeyan iyo bulshweyna bulshweynta badan markaa bee dhinaca oo wali waxaa mashaariicda horumarineed runtiiyana kaso kale wal isbedel ayay jari wali waxaa arrinawasiir oo dhan wastaaba dalka antirkaasi roogdi makhaatinay korta walaagay gobsan walaagay gobsano haddana wali iidan bandhiga doona abdulaheli oo oo hilwareejinta wali rajeena insha allahu in unan ilaahay wali intan maxdiyaana inuna shaniinka fadnayna intaasi dabaatan usmeelahayaan kadigan maalama way maxayni haddana wali rajeena idimada nabadelo ama nabadelo doontana wali waxa inayana markaasi
hiliskagaadowka iyo hilisku wareejowka iyo inhaano isfufood saaran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hil madaxtinimo hildhamaaqnimo gadoominimo iyo hilal kale oo fara badan waana haddii tan kuwii maalmoon la hadal qaadahayata tan hildhibaanada baarlamaan koonfur galbeed soomaaliya iyo isjiid iyo arimo kaleba ka socda idaa mahadsanta maxamed nuur maxamed cabdulaahi sayid ali ibraahim weliba gudoomiyaha degmada qornyoolaya gobolka shabeellada hoose usuun weliba ku hadlay xaalada degmadaasayt gudoomiyaha maamulka degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose sayid cali ibraahim oo sula hadlay warbaahinta warsan ee baydhaba iyo weliba oo suku warbiyey amniga degmada qoryooley is-oona ku hadlay howlgala iyo ciidamada militariga iyo weliba haanga misoomba iyo kusuubyan degmada kureed markii hubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaaba weerara ka qaaday saldhigga ciidamada amisom iyo kiliyinga degmada qornyoole ee labaatiyo afartii bilitan waxaynu anfacno oo dhan weyba aan amniga dhisahay horumarka deegaanka dowladnimada dowladgoboleedka ugu dambeyd oo halkan wasiir noqonay waxaan inta badan xaqiijinay amniga meelaha guud ahaan hadda soomaaliya haddii runta laga hadlo degmada qornyoole waxay ka mid tahay degmooyinka aan weligoodii aan ciidanka joogo oo aan la aan leeyahay oo ama aan laga saarin weligooda daba adiga habeen waa taagan yihiin in deegaankan ay baan dhibaato walaahi guud ahaan habeen habeen degmada adiga waxaa isku dayeen in ay degmada ay soo weeraraan oo ay ay inay inay oo ay argushaan laakiin ilaahay maalintii soomadiistaasha ciidamada deegaanka ay dabarka u xirteen oo ay ka difaaceen waktigooda meydkooda meesha lagu diiday ilaa iyo halkaas lagu dhimatay ciidamada deegaanka soomadiistaasha deegaankana kaalin libahle ay kasoo hoyeen alxamdulilah ilahi maagsan wax dhibaata halkaas naga soo gaaray ama ciidankana soo gaaray dhibaateen ma jiraan waxayna diyaar unahay hal habeen in dadkan deegaankan inaan jeyno aan amni iyo dhaban kale aan ka gaarno guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan dimuqriri ahaan dhinaca kale gudoomiyaha ayaa weliba uusu ku warbiyey qarxii dhowaan lala fiirsaday hubno ku mid ee maamulka degmada qornyooley oo ku mid tahayay hokaayaha degmada sayti intaan xogayaha weerar kusoo gaaray dhaawac kusoo gaaray waxay ahayd anaga kusoo tagnay magaalada marka taas oo uu hogaaminay runtii hogaaminayay madaxweynaha dowladgoboleedka koonfur galbeed abdicisa dekaren oo kacayay dadbaahiisi anagoo meesha anagana aan aan ka soo dhaweyntiisa ugu qayb qaadanay mar alla markaan kusoo tagnay magaalada marka aan sheerbuud soo dhaafnay meelna looga caaday meeladaas ayaa haleeshay xogayaha degmada marka intaas waxaan ku dhaqmaan degmada kusoo garan dhaawacaas xogayaha degmada qornyoole iyo weliba ayaa ku mid ataa degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo inta badanba ku dhiyo dagaalo andhahaya ciidamada dowladda iyo weliba handagaalyahanada al-shabaaba dowladda iyana weliba ay aadayday sababtayo anfasaaday diyaarooyinkay galaayo kismaayo waana ku baxaye marlamaad cabdinaasir axmed mayow yanin faafaaye dowladda federaalka soomaaliya yasir rasmaan ka dhawaaqday inay fasaxday duulimaadyadii kismaayo kureed markii toddobaadkii hore iyo xayiraad saartay wasiir ku-xigeenka warfaafinta aadan isaaq cali oo la hadalay warbaahintiyaa sheegay inay dowladda fasaxday duulimaadyadii rayidka hayay kureeta codsigan koy shacabka reer kismaayo waa siduuse eri dowladda soomaaliya iyada oo tixgelinaysa baahiyaha dadweynaha soomaaliyeed ilaalinaysa danahooda in ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin kadib markii ay dhegaysatay codsi kaga yimid shacabka reer kismaayo dowladda soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada muqdisho iyo kismaayo go-aankan waa mid loogu danaynayo shacabka reer kismaayo dowladda iyada oo gudanaysa mas-uuliyaddeeda dastuuriga ah waxa ay caddaynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed cir bad taas oo ah mid waajib ah mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran shacabka soomaaliyeed waxa ay dowladda uga mahad celinaysaa wada shaqaynta iyo taageerada ay la garab taagan yihiin dowladooda waana mahadsantihiin hadalkuuya ee kookahorkooyow hadal horey hankuweeri maarayaha hay-adda duulista hawada oo hay inay dowladda iyo xayraad saaran duulimaadyada kismaayo haabahaato iyo ku amareen diyaarado inuu fasax weydiisadaan labaatiyo afar sac ka hor maamulka degmada buula burde ayaa weliba usu ku hadlaya dadaalaha kaga goobaday howlgal iyo suubyan ciidamada dowladda ee soomaaliya waryagan bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkun ninhaya gudoomiyaha degmada bulabirda ee gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulaahi daahir durow ayaa ka hadlay qarax miino oo shalay ka dhacay degmada bulabirda ee gobolka hiiraan kaas oo khasaare geystay nimankii lawadiidka furiyiinta ah dad shacaba meel joogana suuqa hata aad garanayso ee meel koona daash ku dul saareen marka alxamdulilah waxaa dhaawac buu ka soo gaaray laba askari iyo iyo dad shacaba oo laba inay yihiin anjala laba laba qofaa jawi guud markaan fiirinana waa nimankan furiyiinta ee dadka shacabka inay kumaadaan keliya uun shaqadooda ay tahay ayaa qarax meel dhigay saas oo adugu diibito ay gabashaa ku kartaan marka dee intaasaa dhacday laba laba nin oo ciidanka ee daawac fud daawac aad u fud uu ka gaaray iyo laba uforeyda ayagana dhaawac fud gaaray wax dhimashaa ma jiraan wax kaloo dhibaatayana ma dhicin sidoo kale waxuu ka hadlayay howlgallo ay ka sameeyeen degmada bulobarte asigoo sheegay in howlgalladaas ay ku soo qabteen dad lagu eedeeyey in falal amni darre ay ka geysanayeen degmada bulobarte ee gobolka hiiraan howlgal weyn baa la sameeyey dadna way xirxiran yihiin hawshaasna way socotaa marka anagu waxaas waa waa garanayna si loo soo saaro waana soo saari doona waa siin doona marka ma jiraan inta aan xasuustaad wakti dheeray ku qaadatay nimanka nabaddiidka cadowga ah inay ay dhibaateeyaan dadka rayidka ah sababtuna waxay ahayd shaqada ay hayaan dadweynaha ayaga amnigooda sugayay maamulka iyo amniga ciidanka amnigana waa waa taageerayeen marka dadweynaha degmada buruurta ama soomaaliyeed ama hiiraan ama hirshabeelle sida ay buruurta u shaqayso dadweynaheeda iyo amnigeeda maamulkeeda ay u shaqeeyaan in lagula shaqeeyo unba isaga ilaalin karaa waana la iska ilaalin doonaa insha allahu tacaala dadkuna taasaan usa jeedin in la isku hadaado saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen degmada buulabardi ee gobolka hiiraan idaa mahadsantaa bashiir cabdulaahi cusmaan akhyaaray surun kubarka siun kooyahay waliba idaacadda warsan ee haruntiya biladka tambaydhaba mawjadiya f m siyad siyad dhaweysan lama megahertis iyo mawjado ka gaaban s w life streamka akhyaarenka dambeyntina huudiyinta mu'aaradka ayaa sheegay intii nololayo ka gobodan tira ciidamee oo sacuudiga kureed markii weerar yoo ka qaadan weerar hoogan meelaandhowa hadka lamada dal iyo wadaagaya afayaan hadalay huutiyiinta iyo warbaahinta weliba uusuun sheegay in saddex qof oo ku tirsan ciidamada sacuudiga iyo hanis dhiiban waliba nuusu sheegay intii kumanaan ciidan ee la qobaday qaar kalena la dilay haabahaada saraakiila sacuudiga weli yoona aan ku hadalna sheegadowkaasi yahuutiyiinta howlgalkan yahaya koo susun wiinwiinay oo noo shaytan iyo weliba markii isu bilaawda dagaalka aan dheha yahuudiyiinta iyo hulufada isu sacuudiga hogaamiyo yaari afhayaanka la hadlaya warbaahinta warkii hamiinama akhyaaray helowsiin kula socotaan idaacadda warsan ee baydhabana antaninka dhonyo warka ana maxamuud ali cabdulaahi gaabshaas insaari waana sinisoosiyaaye akhyaartii oo kale qiib qaadatyaan ku mahadnageen tiwarkun warlamada reedon kulamaan haddii lahayara waliba siin ku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray أمين فإلا